iyadoo meel gabagabada ah horumar iyo dhismaha xabsiga cusub ee magaalada Kismaayo ayaa Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Jubbaland u kaashanaysa Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Jubbaland ay ku samaysay dhir-beeris si xabsiga uu u noqdo deegaan cagaaran oo dhir leh. Markii ay dhir-beerista dhammeeyeen, labada wasiir ayaa indha-indhayn ay ku sameeyeen dhammaan qaybaha xabsiga uu ka kooban yahay. Intii kormeerka ay ku jireen ayaana waxa ay qiimeeyeen tayada dhismaha xabsiga, iyaga oo mid mid u soo kormeeray dhammaan qaybaha uu xabsiga ka kooban yahay. Wasiirka Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Jubbaland Cabdiweli Xuseen Jaamac ayaa ka mahadceliyey dhirtan ay soo gaarsiisay Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Jubbaland xabsiga cusub ee magaalada Kismaayo.
maanta waa maalin kaloo weyn waa maalin farxadeed waxaan soo boqonnay xabsiga weyn oo cusub waxaan bogaadinayaa oo mahadcelin u celinayaa wasaaradda deegaanka iyo cimilada isbeddelka cimilada taliyaha ciidanka xabsiga ciidanka asluubta wariyayaasha wasaaradda shaqaalaha wasaaradda bahda cadaaladda waxaan dhammaantiin leeyahay waa mahadsantihiin shaqadan maantayto waa noo qabsoontay waana farxad labaad iyo mid saddexaad inaannu helno degaan habboon oo ku habboon xabsi aan dheerayno aan qurxinno aan boor ka kicin taasna waxaa hambaryadooda iska leh ilaahay ka sokow wasaaradda deegaanka iyo cil- isbeddelka cimilada waana ku mahadinaynaa wasiirkuna hadda wuxuu ballan qaaday aad maqlayseen wixii kaloo ay no- nala qaban kareen nala qabtaan wasaaradaha dhanna waxaan ka codsanaynaa wasaarad walba meesha uga aadan iyo waxay qaban karto inay ka qayb qaadato sababtoo ah waa arrin nafhura oo la doonayo in shacabka reer jubbaland lagu badbaadiyo eh, si ay u noqdaan eh, shacab wanaagsan oo sharciga ku dhaqma oo mataqaanaa kala dambeynta ku dhaqma oo dadka dhalinyarada waad ogtihiin mataqaanaa eh, dhali- dhalinyaro badan baa iska waraaboobay oo duurka isaga jira oo fawdo iska noqday in lagu dhaqan celiyo oo mataqaanaa akhlaaqda iyo diinta iyo wanaagga lagu baro mataqaanaa waa wasaaradahan ha ka qayb qaateen dowladdu ha ka qayb qaadato waxaan kaloo u mahadinayaa madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan oo arrin muhiim ah ku soo kordhiyey eh, jubbaland oo sabab u ahaa in xabsigan la dhiso dhabarjebintii iyo isu dhabarjebiyey iyo uu dadaalkii u sameeyey in jubbaland xabsi casri loo dhiso waa ku mahadsan yahay asaguna odayaasha dhaqanka sidoo kale aad bay ugu mahadsan yihiin qoladii eh, dhulka bixisay aad bay ugu mahadsan tahay